beer biila-aan ee la sheegiyey malaha sidaa darteed hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa lookalka ah ee qaramada midoobay dowladda soomaaliya jaariidaha iyo ganacsatada iyo culmaawadiinka reer koonfur galbeed waxaanu ku baadaynaa dadkaas in loo gargaaro oo gargaar degdeg ah loo fudiyo ilaahay agtiis ayaa ilaahay aa gargaar ilaahay aa iskale wama nasru ilaa min cindi illaahi ilaahay ha noo gargaaro ilaahayna ummadda eegana in ilaahay bariyaan oo ilaahay aan barino intaas waxaa lagu gudbiyaa dhinaca abaarta dhinaca kale dhinaca koonfur galbeed hogaankeedii oo dadkii u gargaari lahaa dowladdii koonfur galbeed maamulkeeda u dhisnaa saddexda gabol hogaankiisii wuxuu waa ka mashquulay dadkii oo hooshii loo edmaday inuu ku fashilnay hooshii loo edmaday waxay ahayd dadkaas shacabkee talaalaysan oo abaarta ku dhacday iyo amni darro iyo biil la-aan iyo daacoonka hadda ka dallacay baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed kama hadlin sidaas oo kale kama hadlin dad tara badan boqol iyo qiyaas boqol iyo siddeetan boqol iyo toddobaatan lagu qiyaaso oo ku xiran kalanka shanaad oo muddo sanadkii bar ku xiran kama hadlin hogaanka koonfur galbeed annaga xildhibaanadii koonfur galbeed ayaa nahay shaqadii waa ogtihiin hay-adaha dawliga ilaa afar hay-adood waayo hay-adda oo baarlamaaniga ama shuurada fulinta garsoorka ah saddexda hay-adood kulligooda shaqadooda isagaa ayaa afduubay isagaa marogsaday garabkiisu saartay boosadiisu ku wataa meesha uu dego ayaa ku furmaya soomaalina way og tahay sidaa la socotiin maamulkiisi wuxuu ahaa maamul kumeel gaar ah kumeel gaar uu ahaa waxaana doonaynaa wixii hadda ka dambeeyay ilaahay idinkiis inuu maamulkaas kumeel gaarnimada uu ka baxo oo baarlamaan madaxweyne baarlamaan doortay inaan helno asagana kalsoona baarlamaankiisu soo weydiisto hadduu waayona soomaalidiisa dhexda ka raaco haddii helana oo kalsooni ma umalaynaayo inuu kalsooni ka helaaye inuu baarlamaankan kalsooni soo weydiisto ayaan ugu baaqaynaa madaxweynaha koonfur galbeed sababtoo ah dowlad goboleedyada soomaaliya ka dhisan sida jubbaland galmudug hiirshabeelle baarlamaanaa doortay markii hore madaxweynaha haddii ay doorteen dad kale gacantuu taageen maamulkii baarlamaan uu yeeshay waxaanu ka doonaynaa inuu baarlamaankaas hortiisa yimaado oo kalsoono soo raadsado intaasaanu doonaynaa oo soomaalida kale iyo adduunyada aan la maqahaano baarlamaanka shaqadiisii dhinaca sharciyadii isagaa hor istaagay nin isaga meesha geeyey ayaa hor istaagay marka ma doonayno hormaroogsi ma doonayno keliistaleynamo waxaanu doonaynaa inaan ka baxno soomaaliyada lamid ahaano ummadaha kale lamid noqdo wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullah